allah naxariista waxaa maanta magaalada hargeysa ku geeriyooday abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ahaa abwaanada soomaaliyeed ee heesahooda iyo gabayadooda sida weyn loo jecel yahay abwaanka ayaa u geeriyooday xanuun uu muddo sariir jiif la ahaa wariyaha v o eda khadar maxamed akule oo tegay cisbitaalka weyn ee hargeysa oo abwaanku ku geeriyooday ayaa warbixintan inoo soo diray
allahu naxariiste waxaa maanta magaalada hargeysa waxaan joogaa cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa maanta duhurnimadii ku geeriyooday marxuum abwaan maxamed ibraahim wasame hadraawi ugu horreyn halkan waxa aan doonayaa in aan wax ka weydiiya aqoonta ay marxuumka isku lahaayeen abwaan maxamed aadan dacar oo isla cisbitaalka magaalada hargeysa aan kula kulmay dacar marka hore samariyeman
waxaan leenahay maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu ahaa tiir tiirarka dhaqanka ka mid ah oo weliba magac iyo sharaf ku leh wuxuu ahaa nin ku wanaagsan xagga dadnimada diinta akhlaaqda deeqsinimada maxaa dhahday hal abuurnimada dhinaca adeegtaba wuxuu ahaa nin ku wanaagsan oo tiirarka imanka dadkii dee lagu sii dhaadanayay dhaqanka soomaalida ka sii jiray ayuu ahaa marka waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aniga maxamed ibraahim deer reer cadmeed buu ahaa boqoradii wuxuu ahaa toddobiyo lixdankii reecagga ka yimi markaa laakiin markii dambe ayaanu isbarannay oo dee marka hore iyaan reer cadmeed ba ahayn nan reer hargeysaanu hayn markii dambe aanu isbarannay laakiin wuxuu ahaa nin cid waliba ay raalli ka noqonayso marka ayaamaha ay ugu dambeysay intii ugu dambeysayna ilaa dhowr iyo labaatankii sannadoodii ugu dambeeyey isku golaa baanu hayn xagga diinta xagga nabadgelyada xagga odaynimada xagga dad isu jiidka wax walba waynu ku wada shaqayn jiray maanta maantaan garanayaa maantaan garanaya imanka ano qadadiis le saaka quracada sida qadadii afka saar ayaa laysoo sheegay waan diiday inaan wax dhadhabiyo maanta wuxuu ahaa hal abuur waayoragnimadiisa iyo khibraddiisu aada u dheer tahay hadday gabay tahay hadday sugaan tahay hadday farshaxanimo iyo haltabin af soomaalida wax ma garanaysaa kow iyo laba lagu sheegi kara maaha aniga se waxa ilu agban markaa uu berigii dambe ee dee aan wax fahmnay fanaaniintu iyagu waa iska waalanyihin oo durbaanun bay tumaanay berigii dambe aan wax fahmnay soddonkii sano ilaa dhowr iyo labaatan sano afartankii sano ayaynu wax fahmnay ilaa afartan sano dabadeetana markii halkaa jabadda laga sameeyey baanu dabeeta ololayna inaanu ka baxno meesha inagoo markaa isaga iyo ninkii kale isna qaaliga ahaa maxaa maxamed xaashi dhamac ayaa ololeynayey oo lahaa meeshaan ka tagno gaariye xaggaasaan ku wareegeynaa qoladii jabhadii oo markaa la bilaabay dabadeeta aniga iyo ninka la yidhaahdo nin isna u dhintay allahu naxariistay yuusuf aadan xuseen ayay yidhahdeen aan israacan waxaan xusuusnay riwaaddii ku beegantay riwaadan lahaa loohan jiray haddun baa wax ogaado labii seetinka ku beegantay dhagax tuurkeen ugu horreeyey hargeysa la dhig taasaana markaasu iidhadii soo gashay annagoo gaadhiga soo qaadno xaggan u soo soconno aniga socono dabeed waxaanan ilaa weynin hadal igu yidhi weliba kacaanka kacaandiidka ugu weyn buu markaa ahaa moogtay kolkaasuu marka heestii lasoo saaray kolkaasuu saa u dhegeysta horesu yidhi waryaa dee waa dheeraynaysaa kolkaasuus yidhi ninka markiiba waa la xirayaa buu yidhi waxa weeyaan wuxuu ahaa xaafid alqur'aan buu ahaa gebigiisu xagga diinta ila ninku reer cadmeed bu xaggaas wax ku bartay moogtay qur-aankuna dee carabi buu ku soo degay ninka carabida yaqaanaa oo nin kastaba uu kaga sii bahootay kaga xeeldheeriyey markaa wuxuu ahaa marka aanu la sheekaysanaya iyo marka salaada qur-aanka laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa dhegeystayaal abwaan maxamed aadan dacar oo cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa aan kula kulmay allah u naxariisto naxariista janatulfirdows ayaynu u rajeynaa marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi oo maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa weli cisbitaalka ayaan joogaa dhinaca kale waxaa iminka halkan soo istaagay wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed sidaan warka ku hayana guddi madaxweynaha somalilan uu saaray oo qabanqaabada aaska qarane marxuum hadraawi ayaa wasiirku ka mid yahay haddaba wasiir kusoo dhowow v o a
maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo marka ugu horreysa waxaan ka tacsiyadenayaa dhammaan qaranka reer somalilan dhammaan shucuubta afka soomaaliga ku hadasha ee geeska afrika ku nool waxaan ka tacsiyadenayaa bulshooyinta adduunyada oo dadka dhibaatooyinku ay haystaane falastiini ay ka mid yihiin oo dadkii uu cabbiray ee suugaanta ku cabbiray iyo dhammaantood baan ka tacsiidaynayaa waxaan ka tacsiidaynayaa bahda suugaanleyda ah inta maanta ka nool oo halkanna dacar uu iminka nala joogo xasan geni muuse cali faruur dhammaantood inta nool ayaanu waan ku wada tacsiidaynayaa maxamed ibraahim warsame taariikh badan iyo ayuu leeyahay waxaan ku tilmaami karayaa inuu yahay geesi qaran abwaan qaran shaksiyad qaran aqoon-yahan qaran intaba inuu ahaa qarankanna wax badan buu u soo qabtay halgan dheero fara badan buu u soo galay waynu ka hadli doonaa ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi aas qaran dabadeedna guddida ayaa goordhow soo saari doonta xilliga maxaanku idhaahdayey la aasayo halkan magaalada hargeysa lagu aasayaa walaahi horta anigu ilaahiyo xanar berigu jooga baan garanayaa halkan anakoo joognaan garanayna ay noogu yimaadaan xaqiiqada rasmiga ah waxa aan isleeyahay hadraawi shakhsiyaddiisa qofeed wax qof bini aadmiya ka badan buu ahaa yacniga qof weyn oo hal adag oo haddana qof hambala ah oo bulshada bini aadmiga ah cid walba maxaan ku dhahdaa la noolaan kara oo weliba ku faanaa isagiiyo gaariyaba allah raxma ku faana suugaanta ku tiriya dad hadday istoodan dayar baa sokeeya yacniga dadka nin maxaan ku dhahdaa qab qofka danyartaa qofka saboolka ah qofka aan waxba haysan inuu ku faano mooyaane inuu ka faano aan maxaan ku dhahdaa lahayn waxaa qof aada iyo aad iyo aad iyo aad caqiidada islaamka ugu adag ilaahay wixii uu bini aadmigiisa kula dardaarmay si inta ugu badane aan arkay ee fulisa buu ahaa qof maxaan ku dhahdaye ummadda qofka baahan iyo dadka maxaan ku dhahday dhibta haysato qof suugaantiisa ku taageera oo ugu halgama buu ahaa hadraawi wuxuu ahaa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad damiir wanaagsan shaksiyadiisu ay leedahay qof aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa waa hagaag kaasina waxau ahaa wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed dhinaca kale waxa aan ii muuqanaya isaguna jaamac muse jaamac guddoomiyaha habsa dhaqanka hargeysa jaamac soo dhowow
bismi illahi raxmaan raxiim ina lilahi waina ilayhi raajicuun ina lilahi waina ilayhi raajicuun ina lilahi waina ilayhi raajicuun maanta maanta waa maalin khamiisa waxa weeye sidii tonkii bisha sideedaad laba kun iyo laba labaatanka maanta saacaddu markay ahayd labiyo tobankiiyo shan iyo afartan daqiiqo ayay dhakhaatiirtu noo caddeeyeen inay geeridii xaq ahayd ku timi walaalkeen marxuun maxamed ibraahim warsame hadraawi maxamed wuxuu ahaa qof qaaliya wuxuu ahaa qof fariintiisa iyo wadcigiisa iyo haddii bedinkale wanaagiisu gaadhay ummadda oo dhan maaha oo keliya ummadda soomaaliya ku hadasha ummadda oo dhan uu gaadhay xilli adag buu soo maray sanadihii igu dambeeyey gaar ahaan afartii bilood lixdii bilood igu dambeeyey waa cuslayd ilaahay waxaan uga baryaynaa in culeyskaa faraha badane ku soo dhacay uu cadaabulqabriga kaga badbaadiyo waxaan ilaahay uga baryaynaa wanaaggaa faraha badanee durba laysu wada yimi ee ummaddao dhan ay usoo jeedo inay markhaati uga noqdaan oo ilaahay naxariistii janna firdowsa ka waraabiyo iminka maantay noo furan waxay noo furan waa duco waa tacsiiq qaran waa tacsi ummadeed maanta intaasaynu odhanayna haddii alla idmo insha allahu ayaamaha soo socdana waynu ka wada hadli doonasuugaantiisii way dhaaftay soomaalida waa la turjumay maxataa dadka ka xasuusin waxaan ka xasuusin lahaa hadraawi ilaahay naxariista kale fariinta uu diray adduunyada way gaadhay maalin dhaweyd waxaan had iyo jeer tusaale usoo qaataa marka la turjumo ee la turjumay suugaantii uu inagu matalayay waxay muujisay in ummadna ay tahay ummad ka soo jeeda fikir iyo maskax maalnimo qoto dheer oo inooga ahaa markhaati tusaale waxa u ah adduunyada london berigii dhaweydo laga ay ka socotay maaragtay in campaignka loogu dareeyo electionka ama doorashadii maayirku wuxuu soo qaatay inuu hadraawi soo hadal qaado oo uu gabayadiisii dadka ugu sheego si dadkiisa uga dhaadhiciyo qiimaha ay leedahay in bulshada iyo haddii bahay kartida iyo ummadnimadu waxay tahay marka philosophy maskaxdiisu ay furan tahay oo ay dacallada adduunka gaadhay kadib markii la turjumay ayuu ahaa taasaana ka markhaati kacaysa
jaamac salamaan xersi baana magacayga la yidhaahdaa abwaan dhagacleyn baan ku naanay leeyahay waxaanu noqonnay dad aqoontiisu ay israac samaysay wada hoyaatin samaysay wada sugaan iyo meel walba iyo golo walbaoan isugu nimi kolley intii aan anigu biniaadmi arkayey qof shaksiya oo biniaadmiyahoo ninkaa ka dhaqan hufanna maan arag inaan abwaan jaamac dhagacleen waxaysna aan xasuusnahay dadka tilmaamaa waxay tilmaamaan marxuumku wixiisayna dad ku lahaayeen xagga gacanta bal deqtaa shaksiyadiisa intaad ka taqaanay deeqsinimo deeqsinimo biniaadmi ku gaadhayay anigu dunida kumaba aragba dee waxaan kuwii laga sheekayn jiray nebiga iyo agtiisa joogay abubakar sadiiq iyo ahaa iyo cumar bin khadaab iyo wax ka sokeeyo oo waxbixin iyo iyo hibe intan leeg leh oo deeqdiisu ay noocan tahay dadka kumaan arag isaga mooyaane intii aan anigu noolaaba
marxuum maxamed ibrahim warsame hadraawe maanta ku geeriyooday magaalada hargeysa waxaa aas daran loogu samayn doonaa magaalada hargeysa sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed khadar maxamed cakuule v o a hargeysa